barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco tobanka bisha maarso sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud
qodobada aad maanta oo jimcaha ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah jabuuti oo bilaabay inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo hadda waxaaba baartii ugu horreeyey iyo qeybo kalaa baxay annaga waxaan nahay qaybta labaadaa nahay aad iyo aadaan ugu farxnay waxay sameeyeen baarlamaanka marka diyaara u nahay xitaa inaan ka gaarsiino dowladdaas aan ula shaqayn lahayn waddankii volonteer xitaa aan ku shaqayno
waxaad kalood maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aannu la yeelanay sugaanyahan ku xeel dheer heesaha dhaantada afka laga hadliyo indha quruxsanay inaaboyilka casay maadeygiba aqligiyo asluubta albaabkoodiyey dhal uga seeyalow laysku keena aamina
heesaha barnaamijkaan idiin haynana waxaa ka mid a
dhalmi ubaxa caashaqa aloof baa ku daaxane halka layla joogtiyo london liibaane garsi aan laamadoodin isboortigana waa maqli doontaan dhegaystayaal balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
maxkamad dastuuri ah maxkamadda dastuuriga ah ee kuuriyada koonfureed ayaa si weyn ugu codaysay in xilka laga qaado madaxweyne baak wenyi kusimaha madaxa cadaaladda oo akhrinaya sharciga xukunka maxkamadda dastuuriga ah ee ku taala magaalada seol jimcahan maanta ah ayaa si toosa looga tabinayay warbaahinta dalkaasi guud ahaan siddeedda xubnood ee qaadiyada maxkamadda dastuuriga ah ayaa ansixiyey mooshin ay bishii diseembar meel mariyeen golaha qaranka kaasoo helay in ka badan aqlabiyadii loo baahnaa in xilka lagaga qaado baag oo lagu eedeynayo wax isdabamarin dhaqan xumo iyo dayacaad
lix gobol oo ka tirsan gobollada maraykanka ayaa sheegay inay halgan sharci ah u geli doonaan sidii ay u joojin lahaayeen amarka labaad ee uu madaxweyne donald trump uu uga mamnuucay inay dalkan maraykanka ay soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka gobolka hawaii ayaa noqday kii ugu horreeyay ee dacwad ka gudbiyay amarka trump arbacadii qareenada hawaii ayaa ku dooday in amarka uu dhaawacayo muslimiinta ku nool gobolkan ku yaala badweynta baasifiga shan gobol oo kale oo ay ka mid yihiin washington oregon minnesota iyo new york iyo sidoo kale gobolka massachusetts ayaa khamiistii ku biiray dacwadda waxaana lagu wadaa inay maxkamad federaali ah u gudbiyaan toddobaadka soo aadan xeer ilaaliyaha guud ee gobolka washington bab ferguson ayaa sheegay in amarka cusub ee madaxweyne trump uu yahay mid kooban marka loo fiiriyo kii hore balse aysan taasi macnaheedu ahayn inuu daweeyey dhibaatooyinka dastuuriga ah waxaa kale uu intaasi ku daray in dacwadda lixdan gobol ay tahay mid adag oo sharci ah duhur wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a aan ku horeyno qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka jabuuti ayaa bilaabay in ay dalka dib ugu laabtaan sabab la xiriira amarkii uu madaxweyne trump uu uga mamnuucay maraykanka dadka kasoo jeeda lix dal oo ay soomaaliya ka mid tahay iyo qaxootiga imaanaya maraykanka wariyaheena jabuuti sagal saciid faarax ayaa la kulantay fakhrudiin shariif cabdisalaan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootigu ka ah jabuuti ugu horeyna waxa ay weydiisay sida uu u saameeyey go-aanka madaxweynaha maraykanka aad iyo aad aan u xumaanay donald trump hadalkiisa laakiin wax saameyn aan ugu yeelan liannahu waxaa waxaasoo dhan masaxay madaxweynaheenna cusub ee soomaaliya farmaajo Ee, marka taas ayaa qalbigan qawoojisay aad iyo aad taas ayaan leeyahay trump si kale uun dhiirgelin markoo dhanaca wadanka soomaaliya uun baahni iyo wax lamid ah aniga jaa markiiba waxaan fahnay in een, wadankeena uu noo baahan yahay ee, aan isku xirnaano ee, markastana hadda waxaa arkaysaa facebooka twitterka iyo nacam social media dhammaan dhalinaysa isugu xiran yihiin ee, nacam qabiilka ay ka baxeen ee, aad iyo aad ee, nacam taageero ay u muujinayaan wadanimo ayaana gashay dhammaan dadka oo dhan marka waxaa waaye maanta waa maalin ee, nacam dhammaan soomaalida ay sara kacday oo istaagtay si ay nacam u horumarin lahayd ee, dalkooda Ee, marka trump hadaladiisii iyo madaxweynaha cusub soomaaliyeed madaxweynahina marka waxay noqonaya guul oo soomaaliya usoo baxday haddaad tala siin lahayd een, madaxweyne farmaajo maxaad tala siin lahayd wallaahi madaxweynehina horta talo dhammaan wixii talo wuu haystaaba wax talo ka maqan ma lahan leanno sida u shaqaynaya sida dadka u jecel yihin ayaa ka dareemi kartaa laakiin ani talo waxaan soo jeedin lahaa in nacam dhammaan ee, dadka soomaaliyeed oo ugu yeero ee, maxayde inay volunteer ku shaqeeyaan ciidanka soomaaliyeed wuxuu yidhi nacam waxaan siinaya minshaaraad ee, ayaan siinaya oo dhahay Ee, marka madaxweynaha waxaan ka codsan lahaa ee, dhammaan dadka ee, sida jabuuti ee, kenya etoobiya qaxootiga joogo in nacam oo wadanka ay yimaadiin si ay u noqon lahayd dad u shaqeeya wadanka soo ugu dadaali lahaa dadkaas inay wadanka yimaadiin taaba ayaan sheegaa in nacam ee, dhallinyarada qaxootiga ku ah wadamada jaarka ah ee, inay wadankooda kusoo noqon lahaayeen iyo kuwa qurbaha jooga iyo qaar yurub jooga talyaaniga kaamamka iskaga jira iyo qaar nacam yurub iyo eh, scandinavianka jooga oo aan wax sharci haysanin si ay wadanka ugu soo noqon lahaayeen ay inuu madaxweynaha ku dadaalo taas oo nacam oo u saaro dhallinyaro ka shaqeysa oo isku xirta taa aniga xitaa diyaaraan ahay qaybta jabuuti inaan ka qayb qaato dhallinyarada soomaaliyeed siday dalka ugu noqon lahaayeen Eh, qaybtaas ayaan insha allah si volunteer ah oo free ah aan ugu shaqeynaa insha allah marka waxaa leedahay een, haddaan dalka nagaagsano kaamamka ma gelayno qaxoonti ma noqonayno baasaboorka inaan shaqayna adduunkaa noo imaanaya safaaradaha noo imaanaya fiisa friyaa helaynaa aad iyo aad hal hal shaksi keliya wax ma qabto marka haddaa dhammaanteen aan isku xirnaan waxaan u malaynayaa inaan noqonayn in noola soo tahriibayo xitaa soomaaliya loo imaanayo oo la dhahayo nacam soomaaliya aan u shaqo doonanayna dhaqaalo wax walbaan leenahay beeraan leenahay een, badaan leenahay een, maxay ku- wax walbaan haysanaa dadaan haysanaa dad dhiirana haysanaa oo karti leh awood leh oo soomaaliyeed hablo fiican haysanaa gabdho fiican oo karti leh fanaaniin wax walbaan haysanaa wax naga maqan ma lahan isku xirnaan bisaa naga maqan marka dhallinyarada ee, saddex iyo toban dhalinyaro ayaa wadankaani maanta soo gaarsiisay heerka magaca soomaaliyeed u- ee soo saartay marka haddii aan anagana aan isku xirnaano maxaan u malaynay dhammaan dhallinyaradeenna marka waa guuleysanayna insha allah qof kastoo dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo meel walba jooga ama kaamaha jooga ama sharci ha haysto maraykan ha haysto waxaan ka codsanaya dhammaan inaan isku xirnaano oo aan iloono wixii qabiil iyo nacamana kala saaraya aan dhegaysanin oo aan noqono ee, ul iyo diirkeeda aan noqono insha allah marka dhalinta waxaa ugu baaqaya kaalintii s ilaa maanta loo baahan yahay aan ka soo baxno kaalinta s y l ayaa nalaga baahan yahay ee, iyo inaan isku xirnaano teeda kale aniga waxaan ahay qof nacam oo waalidkayga wuxuu ugu soo barbaariyey ee, qaran jaceyl walaaltinimo ee, ee, nacam ex- exasho la-aan marka waxaan ka codsan lahaa dhallinyaradeena taa mid la mid ah inaan sameyno Ee, dowladnimo ma arkin laakiin dowladnimo oo xaafadaan arkay oo qoyskayga ah sida loo maamulayo marka dowladda soomaaliyeed ee, waa garab taagnaan karaa ani ahaan shaksi ahaan dhallinyarada kalena saa waa ugu baaqaya Ee, waxaan rabaa inaan abaabulo dhallinyaro qaxooti ah oo soomaaliyeed oo jabuuti joogo Ee, marka waxaa ku jirta dhalinyarada qaxoontiga ku jirta ee dalbada inay dib ugu noqdaan dalka ha aad iyo aad hadda waxaa waay baartii ugu horreeyey iyo qeybo kalaa baxay anaga waxaa nahay qeyb talwaadaan nahay aad iyo aad aan ugu faraxnay waxay sameeyeen baarlamaanka marka diyaara u nahay xitaa inaan ka gaarsiino dowladdan saan ula shaqeyn lahayn wadankii volunteer xitaa aan ku shaqeyno gebi dhammaan dhallinyarada intaan arkay oo nacam wax soo dhigatay ama inta aan saaxiibo nahay dhammaan waxay diyaar u yihiin inay volunteer ku shaqeeyaan dowladda soomaaliya ay garab joogsadaan iskeeda aan ugu shaqeyno anigoona wax mishaar xitaa weydiin free aan ku shaqeyno kaasina waxa uu ahaa faqrudiin shariif cabdisalaan oo ah wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ahaa dalka jabuuti waxa uu u waramayay waryaheena sagal siciid faarax
maalin jimcaha wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada duhurnimo gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intiinii shalay dhegaysatay waxaan baahinay waraysi aanu la yeelanay saxane xuseen cabdi oo ah sugaanyahan ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo qaada heesaha dhaantada ah haddaba qaybtan labaad ee waraysigan aan la yeelanay waxa uu kaga hadlayaa noocyada dhaantada ee uu qaado iyo sababaha keenay in dad badani ay xiiseeyaan wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa saxane kula kulmay xaafadda islii ee magaalada nairobi Ee, horta waxay ku xidhan tahay ninka fanaanka bay ku xidhan tahay qofku wuxuu hadda aan iska hadlayn aniga keligay masraxiyadda markaad joogto ama masraxa taagan tahay bulshada inaad haddii aad bulshada dareen geliso bulshadii ee oo magaranaysaa bidhaanteedii iyo wejigeedii aad l- si fiican oola hadlayso bulshadii waa waxaad ku subin kartaa waad soo jiidan kartaa bulshadii adiga bulshada waa isku ee, magaranaysa waa isku abuuri kartaa dadki way soo kici karaan Ee, waxaan dareemaa dee in hadba saan masraxa u saaranahay anaa dareemi karo haddii aanan masraxa sida aniga saxan ahaan aanan rabin haddaan meeshii oo ee, magaranaysa oga qayb galo waxaan dareemayaa in ee, magaranaysa sidii aan rabay aanan helin laakiin shakhsiga ku xidhan tahay inuu isbeddel uu ku keeno bulshadii iyo dhan kastaba waa gartay dee fanka waad qaadaayo waqti baad ku bixisaa ee, fara badan marka ma dhaqaalaad ka hesha adigu
fanka hadda waqti baan ku jiraa waxaan malaynayaa fanka hadda waa- waa- em, gar- waxaan ka hadlayn waa fankii soomaaliya soomaaliyan hadda adigu waad ogaan kartaa waxay ku sugan tahay marxalad qof walba oo soomaaliya uu ogyahay meel kasta uu joogo uuna ka dharagsan yahay Eh, waa laga yaabaa dadka em, garanaysaa shaqsiyan hadda anig markaan iska hadlo wax dhaqaalo hadda fanka anigan ku raadiya ama iga soo gala ma jiro anigun baa ku bixiyo dhaqaalo oo magaranaysa dhaqaalo iga galaa laakiin dhaqaalo aniga iga soo galayo aan ku raadinayo inaha yaratay malaha waxaan ku darayaa dhanka heesaha heesaha Eh, heesaha anugu waxaa laga yaabaa dad badan oo waxaa jiro heesaha ama ma garanaysaay dhaantooyinka ama dhanka taageeradooda markii la dhaan waxaan jeclahay dhanka heesahoo kaleeto aad baan u jeclahay khaasatan heesaha ma wada jecli waxaan jeclahay heesihii hore ee soomaaliya heesihii qaaraamiga la dhihi jiray aad baan u jeclahay heesahaas oo kaleeto waa wuxuu markuu ku dareen gelinayo ama adigoo dhegaysigeeda aad jeclaysanayso markaas aad jeclaan kartaa wixii ama aad nici kartaa laakiin marba hadduu wixii ku dareen gelinayn inaad jeclaato aad bay u adagtay maad qaadaa marka heesaha iyaguna heesaha walow ee magaranaysa aanan ku luuqeynin waanan masrax la soo istaagin laakiin waan qaadaa oo mararka qaar waan jeclaa inaan dhegeysto oon qaado oon ee magaranaysa aan ee magaranaysa isku mashquuliyo oon fanki aan kula qabsado ilaa waxaan ku jiraba dhaantada waa qayb fanka ka mid ah waa gartay marka maxaad ka rajeynaysaa mustaqbalkaada fanka mustaqbalkayga fanaad waxaan ka rajeynayaa kolley qofka biniaadamka hadaf buu leeyahay hadafka aan leeyahay inaan gaaraan ee magaranaysa rajeynaya mid kamida dhaantooyinka aad qaaday kuwa aad ugu jeceshahay haddii aadna la wadaagta aniga iyo dhegeystayaasha waxaa ka mid ah erayadeedii dhaantadan waxaa la dhahaa afmadow waxaan leeyahay afka laga hadliyo indha quruxsaneey inaaboy ilka casay maadigiba ereygaas baa ka mid ah dhaantadan bal sida dhaantadii qaabkeeda oo kale haddii aad ugu ugu luuqaysa waxay dhahaysaa afka laga hadliyo indha quruxsanay inaabo ilka casay maadaygiba aqligiyo asluubta albaabkoodii dhalugaseeyalow laysku keena aamina aqligiyo indhaha istareexoodii afmadoobeyadanunka ka daawada aqligiyo asluubta albaabkoodii kalugasay allow laysku keenaamina qalbigiyo indha istareexoodii afmadoobeyadanunka ka daawada qalbigiyo indha istareexoodiyey afmadoobeyadanunka ka daawada taasaa ka mid ah dhaantada ereyada marka maxaad u qaaday dhaantadan dabcan dhaantadan waa dhaanta jacayla ee qiso waxay ahayd nin walaalkay ku dhacday sidaa ogeed isaguu magaranaysaa soo sameeyey midhaheeda waxaa iskale abwaan la dhaho abwaan cabd ee la dhaho abwaan cabdulaahi cabdi guure goray isagaa sameeyey jaamac afwan jaamac cab- ee, jaamac cabdulaahi cabdi guure goray baa iskale midhaheeda Ee, nin kuley wuxuu ka sameeyaan u malaynayaa saaxiibkii oo qiso ay ku dhacday anigana waxaan ahaa qaadihii waan qaaday laxankana anaa laha codkana la leh
kaasi waxa uu ahaa saxane xuseen cabdi oo ah sugaanyahan ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya isagoo ku sugan xaafadda isliih ayaa waxa ay sheekaysteen wariyaha v o a ee magaaladaasi khadar maxamuud xareed dhaantadii aan ka gudubno markaana caasha xaggeen u gudubnaa hay dhinaca heesaha jacaylkii london gaar iyo- ahaan dhallinyarada weliba aad iyo aad waa hees aada u macaan waxaana ku luuqeeya fanaanka zaki xanad iyo heestiisii shimbir
shimbiryo howlarkaygiyo dhaqashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida shimbiryo howlarkaygiyo dhaqashada dareeno warka labaada maqalkiyo laabta iigu siida adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante adiga lamaanaha lagu kala dhex jiro kala laalma baante ti aan la'aante dhaqo waayay onto warmo warmo warma laygu dhiibay deeqsi lilaahida ti aan la'aante dhaqo waayay onto warmo warmo warmalaygu dhiibay deeqsi lilaahida dhalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liibaane garsi aan laamadoodii dalmi ubaxa caashaqa loof baa ku daahane halka layla joogtiyo london liibaane garsi aan laamadoodii shimbiryo howlaf dhabartiyo intaan gabin laxaadiko lagu xuso codka dayn laylo waxaad tiraahdaa garyahow laf dhabartiyo intaan gabin la xaadiko lagu xuso codka dayn leyloo xada tiraahdaa adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaadi ka luulata adiga lubiga degay laasime wadnaho qalbigaadi ka luulata tilaabta midhatay waa luxus adduunku albi albi hayloodin nacabke kalib hayso hays oraa tilaabta midhatay waa luxus adduunku albi albi zaki henad codkiisa macaan iyo heesta shimbir intaasaanu ku dhaafno hees kaleo dabacsanoo macaanna go- mar kalead maqli doontaan hase ahaatee qodobada ugu waaweyn dhinaca cayaaraha iyo nuur xasan nuur bakhaari stuudiyaha la fadhiya mar kale
haddii aan ku horeyno gabdho soomaali ah oo matali doona xulka qaranka kubadda koleyga soomaaliya soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay muddo siddeed iyo labaatan sano ah waxa ay masar uga qaybgeli doonaan isreebreebka ciyaaraha all african games oo axadda qaahiro ka furmi doona gabdhahan oo laga kala keenay maraykanka kanada iyo gudaha soomaaliya ayaa waxa ay la ciyaari doonaan xulalka dalalka bariga afrika ka socda iyo weliba dalka masar haddaba arrintan ayaa waryaheena saare cabdi waxa ay khadka telefoonka ee magaalada qaahira ay ku wareysatay sucaad maxamed oo gabdhahan tababaro u ah horan uga tirsanayd ciyaartooydii soomaaliya jaadoorkiina gabdhaha soomaaliyeed ilaa lix sidee laatan sano kama ay qaybgelin markii ugu dambeysay aan ka qayb galay waxay ahayd nineteen eighty eight markaan aniga ciyaarayay iyo gabdho kaleba Ee, marka hadda waxaan isku takali jirnay sponsorna u samaynay gabdhaha soomaaliyeed inay kasoo qayb galaan dibna usoo noolaadaan Ee, marka waxaanu joognaa qaahira waanu ku suganahay wadanka egypt caawa waxaa noo timi qaybtii ugu horreysay gabdhaha ciyaari doona oo ka kala yihiin wadanka canada iyo wadanka maraykan Ee, waxaan isku gudaynaa gabdhihii kale aanu kusoo xillay ciyaarihii gobolada lagu qabto garoowe qaybtii aanu ka xillayna waxay iman doonaan ilaahay hadduu yidhaahdo sabtiga subaxdii inay soo gaari doonaan
waa garta marka hadda kulankiinan halkaasi aad u joogtaan ma gabdhihii aad ka soo xusheen ciyaarihii gobolada ayaad la tagteen si ay uga qayb galaan ciyaaro haa walaalo kulankii aanu ku sameynay tartankii ee puntland state of soomaaliya magaala madaxda garoowe ay kugu yimi saadoorkii sideed soo ee bulshada soomaaliya ka tirsan tahay waxaanuna ka xullay gabdhaha intii ugu firfircooneed oon aanu lahayn isu ciyaari karaan magaca soomaaliyeed waana markii ugu horreysay ee tartan sidaas oo kale waddanka gudihiisa ka dhaco lagana xulo markii ugu horreysay gabdho gobollada soomaaliyeed oo dhan midsalaya inay qaranka soomaaliyeed midsalaan gabdhihii baa imanaya haa waa labiyo toban gabdhood oo ciyaaraya ciyaaraha labiyo toban kuwa joogeen ayaa misali doona soomaaliya waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wadamada ay la ciyaari doonaan xulalkooda kuwee ka mid a
ilaa iyo hadda waxaan hubnaa oo naloo sheegay inay imanayaan afar wadan oo kale oo aan soomaaliya ahayn annagu aanu shan ku nahay wadanka lagu qabanayo ee masar ee kenya uganda iyo burundi afartaa wadan waxaana naloo sheegay afartaba marka ay yimaadaan ee egypt waaba joogta annaguna waanu joognaa saddexda kale yimaadaan inaanu afartaa kaleba la ciyaari doono waa garta hadda ciyaarta ugu horeysa ciyaartooyda xulka ee gabdhaha qaranka soomaaliya ee kubadda koleyga yay wajahayaan wakhtigeesa ayaad u madlantiin ama u- kulanka ugu horreeya u dhacaya isaariga ugu horreeya ciyaarta Ee, ciyaarta u horeysa ee, officially waxay furmayaan ciyaaruhu axadda bisha labiyi tobankeeda laakiin waxaanu ciyaaraynaa sabtiga ciyaar ah shaago ama friendly game baanu ciyaaraynaa waxaanu la ciyaaraynaa tiimamka egypt tiimka hadda qaaday koobka khilaafka ugu haysta waanu la ciyaari doono ciyaarta xigtinimo ah laakiin weli nalama siinin timekii aanu la ciyaaraynay kooxaha ee wadamada kale laakiin afar wadan waan la ciyaaraynaa wadankaanu la ciyaarayno waxaa naloo soo dejinaya xubsiga laakiin weli lama samaynin waa lagu guda jiraa sidii ay noo sheegeen madaxda maamulaysa ciyaara sucaad cabdi oo u waramaysay waryaheena sahre cabdi waana sucaad cabdina waa tababaraha xulka gabdhaha kubadda koleyga soomaaliyeed dhinaca yurub haddii aan eegno xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsan lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka koobka yurub league ciyaartii ugu xiisaha badneed waxa ay dhex martay kooxaha roma oo ka dhisan talyaaniga iyo kooxda lyon ee faransiiska waxaana afar gool iyo laba ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee lyon ciyaaraha kalena kooxda kubadda cagta ee gent iyo kooxda genk oo ah laba kooxood oo uu hal xaraf kala qaybiyo kana dhisan dalka beljimka ayaa fowda isku daray waxaana shan gool iyo labo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee genk kooxda kubadda cagta shaalka iyo kooxda brusia dortmund oo ka wada dhisan dalka jarmalka oo iyana fooda isdaray waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah seltavigo waxay laba gool iyo gool ay dirtay kooxda kubadda cagta ee krasnodor oo ka dhisan dalkaasi russia goolka guusha waxaa sagaashan markii ay ciyaarta maraysay sagaashan daqiiqo u saxiixay ciyaaryahan kalowdiyo bove olombiakos oo ka dhisan dalka griigana waxa ay barbardhac gool iyo gool kala qaybsadeen kooxda bashiktash ee dalka turkiga sidaasi si lamid ah manchester united iyo rostof waxay ku kala baxeen barbaro gool iyo gool ah f c copenhagen oo ah koox ka dhisan dalka denmark waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda ayax ee dalkaasi holland anderleq oo ah koox ka dhisan beljimkana waxa ay hal gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda obel nicosia oo ah koox ka dhisan dalkaasi qubrus xubinta ciyaarahan dhegaystayaal waa naga intaa
aad iyaad u mahadsantahay nuur xubinta ciyaaraha iyo wararkii u dambeeyey intaas haddaanu ku dhaafno qodobka warka caalamka ugu weynna waa maxkamadda dastuuriga ah ee kuuriyada koofureed ayaa si weyn ugu codaysay in xilka laga qaado madaxweynaha dalkaasi baag weyn iye haatanna dhinac heesaha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay caasha dhanka heesaha haddii aan mar kale jalleecno waxaan dhegaystayaasha usoo qabanay fanaanka muuse gaasi iyo heestiisii sowda
socday dumarko qarnigan waaduu sida taayey qurux aasal guuraynin ibo adi lagu siiye sawdaay gabdhaha caalamkoo dhan baad saami dheer tahay soocday dumarko qarnigan waaduu sida taayey qurux aasal guuraynin ibo adi lagu siiye sawdaay gabdhaha caalamkoo dhan baad saami dheer tahay waasada ilaahay waasaafi aan lagu dhex darin waxay sameeyeen ahwaasi kikaanku eegu cishqigu igu siyaaday suurada abuurkaagu waasada ilaahay waasaafi aan lagu dhex darin waxay sameeyeen
codka muuse gaasi iyo heesta sowda waxay gebagabo u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashe ibraahim iyo nuur xasan nuur bakhaar iyo guud ahaan v o idinle sidaas iyo nabadgelyo
wa adiga marwa aan saxar laqayn sawda qurxeeye samantiyo wanaagaabu ah saanad gooniyahe sadrigiyo qalbigada leedayo qaygu kaasidigye sadka nolosha aan qaybsane saatirmahadi